wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka luglow ee waqooyiga kismaayo ka dhagax dhigtay mashruuc guryo loogu dhisayo dadkii ay saameeyeen fatahaadihii iyo daadadkii ku dhuftay deegaanada jubbaland dhammaadka sanadkii tegay guryahan oo laga dhisayo deegaanka luglow oo dibudejin loogu sameeyey dadkii ku barakacay masiibada elnino ee ku dhufatay deegaanada jubbaland ayaa waxaa wasaaradda howlaha guud ka garabsiinaya hay-adda gift of the gifris foundation oo fadhigeedu yahay dalka koonfur africa ugu horeyn madaxa howlgelinta hay-adda gift of the gifris foundation cabdisalaan abuukar ayaa ka hadlay mashruuca ay ka hirgelinayaan waqooyiga kismaayo iyo wejiyaduu ka kooban yahay waxaa sharaf u ah hay-adda gift of gifris inay mashruucan maalgelinayso oo ay ugu talagashay mashruuc ballaaran oo dadka danyarta ah aan ku taageerayno hay-adda giftod gifris waa hay-ad international ah oo kaalmaysa dadka tabarta yar deganna xarunteeda ugu weynna ay tahay south africa xarumo badanna ku leh soomaaliya oo dhan qaas ahaan caasimadda iyo jubbaland iyo puntland mashruucan guriyeynta muddo ayaan soo waday hay-adda giftod gifris waxaan kasoo fulinay puntland waxaan kasoo fulinay muqdisho maantana waxaa farxad noo ah inaan ka sameyno magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland sharaf ayayna noo tahay in wasiirka howlaha guud uu maanta uu noo furo mashruucan aadka u ballaaran annagoo rajeynayna labaatankan guri oo ugu horeeya kadib inaan sameyno ilaa iyo lix boqol oo guri oo guriyeen ah oo aan ugu talagalno ummadda dhibaataysan aan ku caawinayno oo degan deegaanada jubbaland qaas ahaan magaalada kismaayo iyo hareeraheeda oo ay saameeyeen abaaraha fatahaadaha colaadaha kala duwan waxaan rajeynaynaa inay hay-adda ay sii wadi doonto kaalmeynta dadka tabarta daran
dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dibudhiska jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa dhankiisa ka hadlay mashruuca ay ka dhagax dhigeen deegaanka luglow aan joognaa waa deegaanka luglow oo dowladda jubbaland ay u astaysay inuu noqdo deegaan dadka danyarta ah ama barakacayaasha ah dibudhis iyo guryeyn loogu sameeyo deegaanka hadda si hordhaca loo asteeyay waa shan iyo toban kilomitir oo squara waxaa farxad noo ah maanta annagoo horey uga hirgelinay deegaankan dhismayaal tiro badan oo ilaa boqol iyo afartan iyo dhowr guri ah oo hadda dad si rasmi u degan yihiin waxaan maanta halkan ku daafuraynaa mashruucan guriyeynta oo hay-addan gifty of the giferis ay dhisayso taasoo aan rajaynayno inuu noqdo dhisaynka sida hadda aan aragnay iyo guriyeynta hadda ay wadaani tu wax badan ka bedelan dhismayaashii hore taasoo fayskan koowaad ay ku dhisayaan ama wejigan koowaadba labaatan guri oo ay u soo qaateen sambal ahaan iyagoon rajaynayno inay gaadhsiin doonaan lix boqol oo guri deegaanka luglow ee waqooyiga kismaayo ayaa waxaa kusoo barakacay islamarkaana dibudejin loogu sameeyey kumanaan qoys oo ay barakicisay masiibadii ka dhalatay elniinadii ku dhufatay deegaanada jubbaland kuwaasoo la doonayo in loo dhiso guryo ay degaan